madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulanka guddiga gudoominaya ayaa amray in muddo afartan iyo sideed saac gudahood lagu furo wadooyinka xidhan ee magaalada muqdisho sida wadada maka almukarama midda sodonka afisyooni iyo qaar kale si looga jawaabo cabashooyinka shacabka ee ku aadan jidadka xidhan ee magaalada muqdisho kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isu socodka dadka magaalada waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku nool muqdisho oo v o a la hadlay haddii aan ku bilaab magacayga yuusuf absugaan la yihahda waxaana ka mid ahay mootaaliyada maarata magaalada muqdisho wadooyinka xiran aad iyo aad ayaan dhib ugu qabnaa waxaan aragnay rooyin badan oo lacag ay nooga fakanayso oo haddii aad fagax ka soo qaado kale masalan sancay ay ka xiran tahay waddada haddii aad inta joogtana xagga loo gudbi ma karo marka xagga joogto inta loosoo gudbi ma karo marka dadku waa hal dad dalkuna waa hal dale dalka laysku daraan ila aniga dhib aad iyo aad waan ugu qabnaa waxaana ka codsanayaa madaxweynaha iyo maarata dadka halka waddankaaya inay shacabka ka fikiraan xuquuqda ay kuleeyihin ay ka soo baxaan magacayga waxaa waaye faadimo cabduqaadir ibraahim mukhtaar waxaan ka imaaday weedow waxaan u soo baxaa shaqo subaxii ilmihega qaraab u soo raadjaa marmar waddada waxaynu u qabtaa saddex biicil inaan soo raacno oo naga go'in saas ay tahay habeenkii marmar lugaan ku baxnaa marmarna ekisaan ka helnaa gaari oo tobanku nugu geeweedow marka waxaan leeyahay xirnaanshaha waddada in waddadaas inay si toos noogu furo aan wax aan baaro siino iyo waxaan ilmo u geel nooma kala go'aan saasaan codsaheena koley qaadir xirsi sheekh doon baa la yidhaahaa nabadoon baan ahay waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynuhu inuu leeyahay hala furo mar kasta dariiq waa furan yahay hala furo meesha uu ka xiran yahayna aan aqoon la'nahay ilaa haddana uu xiran yahay dhibaatada marka xaggee ka jidaa waa in ayada raad raacaa cidduu u xiran yahay goonida oo amarka madaxweynaha jabinaysa waa in la ogaadaa waana mahadsanyahay madaxweynuhu inuu yidhaaho jidka hala furo guddigu waxay amreen wasaaradaha maaliyadda gaadiidka iyo maamulka gobolka banaadir in ay dib u eegis ku sameeyaan hanaanka isticmaalka wadooyinka caasimadda maadaama ay kordheen tirada gaadiidka iyo bajaajada ee soo galaysa gobolka banaadir sida uu guddigu xusay xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan guddiga amniga baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan go-aanka guddiga kasoo baxay runtii waa soo dhaweynayaa in muxuu ahaa laga qaado dadka shacabka xayraada ee jididka la furo horey baan u aaminsanahay in jid xiran muxuu ahay aan amni lagu soo warbarin waayo intuu jidkaas xiran yahay qaraxi waa weyn oo weliba dhulkii iska xirraa soo maray ayaa dhacay marka aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa haddii ay guddigii amniga ee madaxweynaha uu guddoominayey ay xalay go'aamiyeen in muxuu ahay waddooyinka la furo waa wax aad u fiican waa wax shacabka u fiican waa wax dadka danyarka u fiican waxaanse leeyahay hay-adaha amnigu war waddo la xera keliya laguma sugo waa in la baaraa qof kasta iyo meel kasta oo ay waxaan ka soo abaabulayiin waa in la baaraa sidoo kale guddiga ayaa isku raacay in xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradaha maaliyadda dekadaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir in ay la yimaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan qorsho afar iyo labaatan saac ay ku shaqayn karto dekada muqdisho taa oo ka jawaabaysa sida ay guddigu sheegeen baahiyaha ganacsi ee ay qabaan ganacsatada soomaaliyeed saynab abuukar maxamed v o a muqdisho